barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha abril waa sagaal sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo iyo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah haaruun macruuf
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada ee aad maanta oo kale dhegaysan jirteen toddobaadkanna wuxuu ku saabsan yahay dhallinyarada waxbarata iyo weliba ka mid noqoshada ciidamada
markay waalidkii fiirsanayay wiilkoodii oo afar iyo toban sano ay wax soo baraayeen maanta ma dhici karto in askari oo noqdo mushaar la'aan noqdo oo xuquuqdiisii dhan walba lagu tunto
dhinaca kalena waxaan ka maqnayn heesihii dabacsanaa
yaasina goordho ayay noo soo socotaa sheekooyinkaasiyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
wasaaradda arrimaha dibadda ee arrimaha gudaha ee jabuuti ayaa shaacisay in madaxweyne ismaaciil cumar geele uu ku guulaystay doorashadii ka dhacday dalka jabuuti maalintii shalay ee jimcaha ahayd waxaana madaxweyne ismaaciil cumar geele uu helay codadka ku dhowaad boqolkiiba siddeetan iyo toddoba codadkii la dhiibtay waa markii afraad ee madaxweyne ismaaciil cumar geele xilkaasi loo doorto isagoo xukunka dalkaasina soo hayay tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii musharaxa ugu soo dhow ee ku xigay waxa uu helay boqolkiiba toddoba waxaana uu ahaa cumar cilmi khayre xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa ku sugan dalka afghanistan wuxuuna halkaas ku tegey safar aan horey loo sii shaacin ninkaas oo muujinaya sida maraykanku uu usii wado usii wadayaan idhahdee taageerada uu fidinayo dowladda midnimada qaran ee dalkaas kerry ayaa gaadhay afghanistan maalin kadib markii safar aan hore loo sii shaacin uu sidan oo kale ugu tegay dalka ciraaq halkaas oo uu kula kulmay hogaamiyaasha dalkaas si uu ugu xaqiijiyo taageerada maraykanku uu la garab joogo
waa tahay dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa maxay tahay sababta dhallinyarada ka soo baxday jaamacadaha aysan u jeclayn inay ku biiraan ciidamada ammaanka sideese taasi lagu heli karaa haddaba wariyaha iyo v o a ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa dood dhex dhigay maxamed cabdulaahi xaaji cali gamadiid iyo sakariye nuux xasan
wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a maxay tahay sababta dhallinyarada waxbaratay aysan inta badan u jeclayn inay ku biiraan ciidamada dowladda maxayse tacaqabada ka horaysta waxaa igala qaybgeli doona sakariya nuux xasan oo ah arday wax ka bartay jaamacadaha ku yaal magaalada muqdisho cali yuusuf gamaadiid iyo maxamed cabdulaahi xaaji oo dhammaantood ah aqoon-yahano ku nool magaaladan sakariye waa maxay sababta aysan dhallinyarada waxbarata u jeclayn inay ku biiraan
marka hore ciidamada dowladda dhallinyarada waxbarta waxa aysan wax ugu biiri karin oo aysan uga mid noqon karin ciidamada waa caqabada koowaad oo ah mushaar la'aan qofkan ardayga ah oo wax soo bartay adlisti qofka ugu yar oo wax baranayay afar iyo toban sano wax soo baranayay inta kale way ka badan yihiin markay waalidkii fiirsanayay wiilkoodii oo afar iyo toban sano ay wax soo baraayeen maanta ma dhici karto in askari oo noqdo mushaar la'aan noqdo oo xuquuqdiisii dhan walba lagu tunto cali yuusuf waxaad aaminsan tahay in ciidamka lagu biiro in amniga laga qayb qaato dadka wax bartana wax ka bedeli karaan marka maxaad u sabaynaysaa
si wacan waxaan u sababaynayaa horta dal walba waxaa wax ka dhiga dadkiisa haddii ay wadaniyad jirto anigu waxa aan qabaa in dhallinyaradu ay kaalin mugla ka qaadan karto amniga dalka iyada oo dhallinyarada ee waxbaratay ay wax badan ka bedeli karaan amniga maxaa yeelay qofka marka uu waxbarto ayna ku jirto wadaniyad shaqo wanaagsanna loo dhiibo waxa uu muhiimadda siinayaa inuu si cadaalad ah oo wanaagsan uu dadkiisa ugu adeego ardayga waxbartay wuxuu wax ka bedeli karaa waaqaca lagu jiro xagga amniga mahadsantahay Eh, maxamed cabdullah caajahay aniga waxaan aaminsanahay een, sida walaalkay een, cali sheegay een, dal walba dadkiisa inay dhisaan amnigiisa sugaan horumarkiisa ay ka shaqeeyaan Een, dadka markii la shi yidhaahdane waxaa kaalinta mugga leh ee horumarka iyo dib-u-dhiska amniga waxaa ka qayb qaadataa dhallinyarada Een, aniga dadka aaminsanaan ahay in dhallinyarada hay-adaha amniga dowladda ay ku biiraan si dadkooda iyo dalkooda een, badqabkooda iyo nabadooda ay uga shaqeeyaan laakiin een, een, meeshii waxaa ka maqan siyaasaddii iyo qorshihii dowladda ay ku soo jiidan lahayd een, dhallinyaradaas ku soo biirayso hay-adaha amniga si dalka ammaankiisa wax looga qabto marka fikirkaygu waa kaas
Eh, sakari waxaa tiri laguma beeri kara ciidamada dowladda sababana daruufaad sheegtay marka eh, muqdisho aad ku nooshahay howlgallada dowladda iyo waxyaabaha dhacaa inta badan ee dhallinyaradii saameeya sababtuna cidda amniga lidka ku ahaa dhallinyaro u badan marka miyaysan ahayn dhallinyaradiina waxbaratay ee fahamka la dhaqanka bulsho iskuulladii ku soo bartay inaad dowladda la shaqaysaan ood amniga qayb ka noqotaan
way tahay in dowladda lala shaqeeyo dhibaatada ugu maxaad u horeyso diidaysaa marka waxaa u diidaa dowladda in lala shaqeeyo qofkan horaa kuugu sheegay afar iyo toban sano ugu yaraan waxbaranayay waa markay ugu yar tahay dadka kale ka badanay waxbartaan marka waxaan suuragal noqonayn in qofkan wuxuu wax u baranayay inuu marka koowaad hanti ku helo dan dalkiisii daafaco oo waxtar u yeesho laakiin meesha haddii aysan oolin in uu qofkii hantidii oo intaasoosan isdhahaya aad heshid uusan maanta heli karin waxba ma qaban karo dowladdana looma shaqayn karo waa xaytood adi caruura kugu xihan hooy aabbaa kugu xihan haddii aadan waxaa galabta u soo duruufta dhaqaale ee dalka qof walbay saameynaysaa laakiin adigu haddii mushaar la helo eh, lana joogtay waxaad aaminsan tahay in loo shaq- in loo shaqan karo in badan haddii qorshe loo sameeyo oo dadka wadaniyadda si fiican looga soo dhiso oo dhanka cadaaladda ciidamadana la fiiriyo waxaad arkaysaa dhanka kale waxaa fi- waxaa arkaysaa mushaarkii yaa la soo qaadaa sarkaalka ugu sarreeya ciidamada aa mushaarka iska qaadanayo iyo taliyaasha laakiin ka cadeymu sarreeya mahayna taas taas caddeyn uma hayno Saa gartay.
laakiin Eh, cali sidaa yuusuf maqalnay.
eh, waxaa tiri in lagu biiran aaminsana laakiin adiga baa weli bannaanka jooga marka intaadan tusaale kala samaynin adiga cali maxaad ugu biiri weysa Aan- aniga caliya waxaan ugu biiri waayey aan, sababo jira awgood Aan, sababahaas jirana waxaa ka kow ah marka koowaadba aniga waxaan ka mid ahay xubin u adeegta dowladda federaalka maadaama aan ahay aan, xubin ka mid ah u shaqaysa dowladda federaalka dee sidaa awgeed shaqo labaad dowladdu uma qaban karo marka sidaasaan ugu waad ka biiri waayey.
bedelan kartaa waad ka ruqsaysan kartaa cali booska joogta meel kale geli karta waa ma jirta een, laakiin hadda qorshaheeda kolley marna iguma soo dhicin Eh, maxamed waxaa tiri in in loo helo eh, qaab siyaasadeed ama in in la dejiyo nidaam shaqo si si waxaan u suuragalaa boolisi baad ku celcelisay marka seed rabtaa in dhallinyarada waxbaratay ugu biiraan eh, eh, amniga dalka inay qayb ka noqdaan Een, waxaan markaan ka hadlayo siyaasadda cad ee dowladda ee ku beegan dhallinyarada een, dhanka sugidda amniga iyo difaaca dalka Een, siyaasado badanaa jiro Een, adduunyadu waa ev- evolutionay samaynaysaa horumar bay samaynaysaa isbedelaysaa waa dynamic Een, maalin walbo nidaamku isbedelaya Een, dalkan waxaan soo maday nidaam dictatora Een, oo kalitaligas ah Een, ciidamada ah, wasiir ahaa ciidamada taliya ahaa ciidamada agaasimayaal ahaa amarka ugu dambeeya ayagaa iska lahaa Een, dictatorka kadib waxaa soo galay haddana meesha waxaa ciidan ka noqday hogaamiye kooxeed iyo maleeshiyooyin een, een, een, qowlaysata ahoo ah, dantooda keliya ka shaqeeyo Een, mentalitigii dadkoo dhan ee ku saabsaneed in awood iyo qoray iyo wax lagu xaliyo totaliyaa qaldantay marka waxaa loo baahan yahay in mentalitiga bulshada dhexdeeda Maskaxi ahaan Aywa, bulshada.
maskax ahaan bulshada laga dhaadhiciyo ninka qoriga wata oo amniga sugaayo inuusan ahayn nin ka awood badan dadka inuusan ahayn nin dadka ku tagrifali karo toojar la- la- kula kici karo waa in uu yahay servanti dadka u shaqeeyo sharci ugu shaqeeyo ku leh naxariis iyo dumni iyo soo dhoweyn iyo bulshada inay xiriir fiican kala dhexeeyo horta horta waa waa in wadcigii aan ka guurnaa maleeshiyanimada iyo iyo kalitalisnimada aan u soo guurnaa askar amni u shaqayso oo nidaam iyo brotocool iyo ethics iyo iyo sharaf iyo sumcad iyo nidaam leh oo oo- oo u tababaran in shacabka si sharaf leh ugu adeegto inaan helnaa oo dadka soo jiida kara Waan gartay. laakiin meesha u soconna waa halkaas eh, ciidamada dowladda ama ha ahaadana military ama kuwa kale eh, haddaysan dhallinyarada wax baratay dabcan dhallinyaro badan baa hadda ciidamada ka tirsan dowladdii ma asgarta dowladda ah laakiin waxbarashadii aasaaskana soo helin baa laga yaabaa intooda badan marka adinkii wixii jaamacadii ka soo baxay qaarkii shaqo la'aanta derbiyada fadhiya maxaa diidaya inaad shaqadaadii sheegaydo ethicaskaasi qawaanintaa sheegaydo inaad ayaga ku dhex shaqayso oo dhex barto Eh, waxaad ogtahay muddooyinka dambe dhallinyaro fara ku tirisoo diaspora ku biiraya ciidamada amniga adinkoo gudihii joogan aad ku biiraynina
een- een- een- aniga een, kama hadlaayo nin inta managerial level een, xeer maamul ciidamada ama sarkaal intuu ku biiro hore ka noqday kama hadlaayo oo gaari ku socdo oo amar bixiyo oo een, een, sideedda saacadood iyo laba saacadood een, een, shaqeeyo oo aan waddada soo istaagin anigu waxaan rabaa askariga aliflaha ah ama kan een, journeyeriga ah ee waddada taagan waa inuu ugu yaraan noqdaa een, een, een, een, secondary level heer dugsi dhexe sare ah een, yaqaana bulshada waxay ka mudan tahay yaqaana qofka qaladka leh een, meesha lagu ciqaabo waxaa arkaysaa askari een, dadka qoray baad la dhacayo waddada ku dhex haraantinayo een, een, nidaamkii iyo waxaa maqan iyo iyo kala dambayntii iyo xushmadii bulshada ay u haaya marka een, ninkaas lama shaqayn kartid maanta inta dhar laga jetid een, een, garbisaatid lama shaqayn kartid sakari haye maxay tahay caqabadaha marka laga yimaado eh, eh, dhaqaalaha iyo waddankan soomaaliya guud ahaan bay saameyn ku leedahay qoys walba soomaali baa dhaqaaluhu laakiin markaad hoos u soo dhaadhacdo magaalada muqdisho aad ku nooshahay maxaa kaloo kaa hortaagan oo is leedahay inaad adigu askari noqotahay kuma saamaxayso midda ugu horeyso oo iga hortaagan in aniga hadda askari noqdo waa askarta dowladda oo u badan dad aanan aqoon lahayn illegal ah dhammaantood aniga marka waxaan ahay dadka magaalada muqdisho dadka waxbartay qof ka mida waxaanan suuragal ii ahayn inaan ku biiro sababtoo ah waxaa lumayso aqoonta aan leeyahay iyo dadka xaqa ay u leeyihin iyo xaqa aan ku leeyahay liajli dadka aan la shaqaynayo qof waliba saaxiibkiisaa la ogaadaa marka waxaan isleeyahay aadan ugu biiri laakiin karin inaad wax ka hadalkan.
bedasho aad ku biirto cilmigan aad sheegayda inaad ayaga la wadaagtay sooma si loo helo maaragtay dad dad qaba iyo askar maskax furan maya maya maya qofka waxaad wax ka dhaadhicin kartaa markii dugsi hoose looga soo bilaabo ilaa iyo dugsi qur-aan qofkan dugsi qur-aan inuusan soo marin oo iskuulkii hoose dhexe sare uusan soo marina macquula marka waxmaba ka dhaadhicin kartid waa taqaanaa adiga waa dadka wax- qof wax bartay saa waxugu dhaadhicin lahayd iyo qof aanan wax baranin marka derbijiif haddii hadda macaynaa la shaqeeyo anigana derbijiif aan noqonaa cali hayaha
horta in ciidamada lala shaqeeyo oo la garab istaagaa oo dadka waxbartay ay garab istaagaan way habboonaan lahayd laakiinse duruufo jira awgood sida maxamed uu ka dhawaajiyey oo saaxiibkiisa kariye isaga laftarkiisa uu ka dhawaajinayo mid aad u adag weeye marka koowaad marka waxa la rabo in la soxo ah, wax walba waxay leeyihiin wax tusaale marka s- marka indheindheeye ama xaaladda ciidamada aan u kuurgala hadday yihiin ah, nabad sugidda hadday yihiin ah, booliska hadday yihiin militariga ani waxaaban is odhan karaa booliskaaba xoogaa anshixii ciidan ku yara dambeeya laakiin markaa aragto sida militariga oo kale iyo see u dhaqmayaan waxaa kuu soo baxaysa bataatanba nidaam dowladeed inuusan meesha ka muuqan oo ciidanku ciidan anshax le aysan ahayn ee ciidamo jabhadeed ay yihiin taasna waxaa ugu wacaanan dhihi karaa sarkaalada la magacaabayo ama sarkaalka horinta loo dhiibayo ama kooxda loo dhiibayo ama unug waxay doonta hal- ha noqotee loo dhiibayo ayaa markiisii horeba beyska aqoonta aan ka dhisnayn hadday tahay asaasiga hadday tahay tan waxbarashada sare marka waa in la helaa horta dhallinyaro ogol waxna baratay xaqooda iyo sharaftooda u hura dalka meesha rabna waa halkaas adiga ugu horeeya marka see doonaysa adiga?
Een, aniga shakhsiyan haddii ay qabato oo la ii baahdo oon kaalinteeda ay noqoto dee waxaan inaan wax ka bedelo oo dalkayga aan u shaqeeyo aniga laftarkayga diyaar baan waa waa haddii aan mudnaantii iyo sharaftii dalkayga aan difaacayo anna maqaamkeeda dambe aan leeyahay oon dib aan u helay rag badan oo ila midana waa la helay waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal guud oo barnaamijka si- maxaa looga baahan yahay dowladdu inay ka bedesho sida hadda ee dhaliilaha aad qabtaan si loo helo in ardayda jaamacadaha ka soo baxday ku dara ciidamada maxamed xaajaay waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasha ah si loo helo ciidamadaas ee wanaagsan ee kuwa hadda shaqeeyana ee loo garab istaago maxaa looga baahan yahay dowladda soomaaliya inay shaqo gelisa dhaliilada ka soo baxda jaamacadaha Een, wax walba horta markii la rabay in la hagaajiyo waxay ka hagaagtaa hogaanka Een, sheeko yar oo tusaalehan soo qaadana een, ninna nin moota wato wuxuu yidhahday saaxiibo ii jooji aan ku raaca mootadoo dhabarka dambe ka fuulay mootadii waa socotay baabuur yaraa ka horeeyey wadda jaayaa la galay quruurax yar iyo carre iyo waxaa faniinay marka mootadan xooga u socotaa ninkiiyaa marka wuxuu yidhahda wareer baabuurka naga reebniyahow een, iyo iyo waxaan tartiib nooga wad markaasuu yidhi madaxuu indhaha isku qabso waa ninka darawalkoo mootada waday indhaha isku qabso oo dowladda laga rabaa inay indhaha inta kala furto istiraatiijiyad iyo siyaasad cad ee la timaada dhallinyarada ku howlgeliso ay ku soo jiidan karto Een, een, oo motivation iyo loo muujin karo iyo dhiirigelina loo muujin karo dalkan iyo dadkan in wax loo qabanayo Een, een, een, siyaasad cad oo oo shaqaynayso oo amniga lagu sugaayo dalkan wax looga qabanayo haddii ay tahayna waxaan mugdimugdigan iyo indhahaan isku haysanaa een, een, indhaha ka qabsa adiga naftirkaaga baasho isbiid ku socoto ma wax shaqaynaya maaha een, qof kusoo dhiiranaysana ma lahan Ay.
sakariya saad ugu biirto eh, ciidamada ammaanka haddayba timaado maxaad isdhihi lahayd dowladdu way tahay inay kuu samayso
aniga haddii ay dowladda ii baahato oo ciidamada ammaanka lagaga baahdo kaalinteeda ay noqoto marka koowaad diyaara waa inaan u shaqeeyo marka xigto waa inay dowladda boolicy ka samaysaa siyaasad ku saabsan ciidamada amniga sugo dhan Sead- walbaba sead ka rabtaa inaan waxaa rabnaa sakariya uu ku biira ciidamada amniga isoo dhahaya sababta ay sababtan waxaa ka rabaa marka ugu horeyso in ciidamada la siiyo training rasmiya anshaxa la baro xaqa uu ku leeyahay dadka iyo midka asiga ku leeyihiin intaba intaas haddii la helo mushaarka waa laga soo tegi karaa oo nidaam iyo kala dambeyn oo jiro laakiin dhibaatada taagana waxay tahay booliskiiba dowladda uma degsano dowladda waxaa ka codsanayna inay booliska keenta saan tala ma ahan Booliska- Cali Haye.
Een, horta way way wanaagsan tahay Een, su-aasha ay weydiisay dowladda siyaasadaha looga baahan yahay oo kale ani waxaan oran lahaa dowladda saddex shay ayaa looga si baahan yahay dhallinyarada uga biiraan say dhallinyaradu ugu biiraan saddex shay baa looga baahan yahay marka koowaad in ciidamada si amniga loo sugo in ciidamada faraha badan ee laamiga dayacaya ee xerooyin ay ka tirsan yihiin iyo waxay yihiin aan la kala garanayn horta marka koowaad in la xareeyo second marka labaad in la sameeyo ciidamada in xuquuqaadkii ay lahaayeen in loo helo si lana dhiso bayska waxbarasho laga soo dhiso akhlaaqiyan laga soo dhiso taasna loo helo marka saddexaad waa in dowladdu siyaasad cad ee ka qaadataa dadka loo qoranayo ciidanka inay yihiin dad waxbartay ya imtixaan soo maray qofka ugu hooseeya ee la qaadanaya uu noqdo heer dugsi sare haddii dowladdu ay la timaado siyaasad cad oo noocaas oo kale ah anigu waxaan qabaa in dhallinyaradu ay ciidamada ku biiri lahaayeen in sababtoo ah qofka waxbartay waxa uu kala garanayaa xuquuqda uu leeyahay iyo xuquuqda uu- laga mudan yahay uu muwaadinku ka mudan yahay marka waa in dowladdu siyaasad cad ay ka qaadataa
Eh, maxamed cabdulaahi eh, eh, inkastoo dowlad- eh, dowladdu ay dabcan mar walba soo dhoweynaysa cid walbo oo amni qaybkaasan filayo dhallinyaro badan ay hadda ay ka- ka yihiin oo aad og tahay eh, ama military ama ama boliis ama cidda ku badan waa- waa dhallinyaro laakiin haddana dhallinyaradiina waxbarata baa weli bannaanka taagan sababta inaan ogaanaan rabnaa marka maxay kula tahay in aduga maxamed xaaji aad maanta ku biirta ciidamada amniga horta markaan arko een, waxyaabaha dalka ka dhacayo iyo amni darada jirta iyo iyo sh- dhibta shacabka gaarta markii wax amni daraa ay dhacaan Een, waa waxa aan aad uga xumaano een, een, dariiqi iyo iyo iyo si- iyo iyo iyo weyg looga hortegi lahaana haddii la helo waa wax aan ka qayb qaadan kari lahayn marka een, eedda koowaadna waxaa iska leh een, markii oo arrintaas ee dhacdo in- in dadka u xil saaran arrintaas een, cule- waa ma diidanin dowladda culeysyo badanaa saaran waxyaabo badan oo oo qa- jeclaan lahaa inayna qabtaan ay qaban karin oo gacantooda aysan gaari karin laakiin een, meel eberna wax kama beegmaan waxaa loo baahnaan lahaa at least een, code of conduct iyo nidaam iyo sharci iyo iyo anshax iyo een, een, qiyam aad u sareeyo oo dadka laga gadaayay een, een, wuxuu sababi karaa dhallinyaro badan oo waxbaratay oo xaafadaha iska fadhido in la helo oo oo lagu xoojiyo hay-adaha amniga oo la dhiirigeliyo oo la tusiyo in dalkan dalkoodii yahay la tusiyo howshan howshoodii inay tahay cidna aysan ka xigin cid walbo een, een, marka lagu qanciyo la tashkiiliyo dadkan een, m- mabda' kaleba oon aan aan kan gudin ama aanan u dhoweynba inta lagu qanciyay u shaqeeyaan marka kan oo qi- qiimihiisa oo dadkay u wada baroranayaan markii la sheego oo dadku wada ilmeynayaan een, waxaa waxaa waxaa waxaa aad wax looga xumaada ah in dadkii lagu qanci waayo laga gadi waayey een, een, in amniga laga shaqeeyo in dadka iyo dalka loo shaqeeyo in ay hayadihan een, mas-uuliyad qof walba oo saaran ay tahay marka een, ma cid ka gadayso iyo wacyigelin ka socoto iyo een, een, orientationadii degmooyinkii u- qof walba waxaa u malaysaa howl kale oo oo meelay u socoto iyo meelay ka socoto aanan la ogeyn inay socoto laakiin loo baahnaa waxyaabahan in laga shaqeeyo oo dadka la wacyigeliyo dowladdu waxay dowlad ku tahay dadka dadka la-aantiis dowlad lama ahaadeen war dadka hala dhex galo halala sheekaysto hala wacyigeliyo orientation ha loo sameeyo community policing ha loo sameeyo maamooyinkii hala shaqogeliyo dhallinyaradii ha- iskooladii hala tago degmooyinka hala tago meelaha sportiska hala tago war dadka hala dhexgalo halala sheekaysto dadkan oo ma layska faquuqaayo baabuurta khafilan layskaga xiro markii wadada looga dawamaado qoryaha shanta qore inta sanka laga geliyo een, wadada dhinac looga saaro xuquuq xataa laamiga ay ku maraan aysan lahayn waa waa waa wax aad looga xumaado waana waxa kala geynaya shacabka iyo ciidamada amniga waa waxa dhallinyarada nacsiinaya in hay-adaha amniga ay ku biiraan waan gartay Eh, ugu dambayntii m- min hal daqiiqo qofkiiba muxuu ku jiraa xab
xalku wuxuu ku jiraa dowladda inays- inay dejiso siyaasaddii ciidamada lagu tayan lahaa dhallinyaradan ugu soo biiri lahayd Mhm.
sidaabaas leeyahay Aa, aniga xalka waxaan u arkaa inuu ku jiro een, marka koowaad dowladda oo bara- ku baraarugta shacabkeeda dowladda oo shacabka soo dhowaysata oo aan samayn shacabka inay iska fogayso mararka qaar waxaa arkaysaa dhacdo marka ay ka dhacdo magaalada oo kale oo amni darro ah waxaa arkaysaa ciidamadu xaafado dhan bay intay qabtaan dhallinyaradii habeenkaas hurdada laga soo wada jafaya amnigana sidaas laguma sugo amniga waxaa lagu sugi karaa in ciidan fara badan la samaysto in sirdoon fara badan oo dadka bulshada la shaqeeya la sameeyo sida walaalkay maxamed ka- ka dhawaajiyo oo kale community police officers wax la yidhaahdaa caalamka ka jira oo tobankii qoys mar walba waxaan ka maqalnaa idaacadaha dariseynta ilaa haddana wax ficil oo dhaca maana arag marka waa in la sameeyaa community police officers tobankii qoysa meel deganba ka dhex shaqaysa hadday small claimiska tahay hadday barnaamijyada waaweyn tahay riboodka keena dowladdu waxa waye information la-aan ciidanka laftarkiisu ma howlgeli karo si ay informationka ku hesho waa inay heshaa dad informationka doona oo warkii keena oo ka dhex shaqeeya bulshada oo bulshadii u shaqeeya oo bulshadiina loo dhimriyaa mar walba loo fududeeya loo qafiifiyaa sida wadooyinkaoo kale hadda markii aan maraynoo kale annagoo laftirkeenna baqdin baa ku marnaa wiilka gaariga wata gaari ka horreeya waxaa arkaysaa gaari daba socday kii ka horreeya xabad waddada uga leexsanayo haddii aad ka dambaysidna lagu leeyahay iga har iyada laftirkeeda waxaa weeye ciidamada laftirkooda waa loogu garaabi karaa laakiin talada waxay waxaasoo aan dhan ku soo waxaa keenaya koobaya- amni darradii shakigii baa keenaya adikii baan bannaanka jooga Ah, talada waxaan eh, eh, ku soo koobayaa in ay dowladdu waxa loo dhimanayo waa shacabka waxa dowlad lagu yahay waa shacabka in shacabka loo dhimriyo wax walba oo xuquuqdooda xadgudub ku ah laga ilaaliyo Eh, maxamed haye
Een, een, haddii aad ka warqabto waxaan baryahan social mediaha waxaan ku arkaynay clip een, sare- askar ka tirsan ciidamada dowladda oo dhaawacantay oo qaarkood naafa ah oo leh haddaan shaqaynaynana dowladda aan u shaqaynayna markaa dhaawacanana faamilkana u dhaawacan Een, waxyaabahaasaa ka mid ah waxyaabaha dadka iyo dhallinyaradana waxbaratay ee magaalada joogto oo oo arday walba qaa jaamacadda ka qalin jabiya xaafaddu fadhiista Een, waxyaabahaasa sababayo in- in- in- in eh, dhallinyaradu aysan kusoo dhiiran inay kusoo biiraan hay-adaha amniga iyo ciidamada dowladda Een, waxa waxaa loo baahan yahay in dadka la soo jiito oo la soo dhoweeyo sidaan hore u sheegay een, siyaasad cad oo qoran oo oo- oo- oo- oo timeline leh oo oo- oo isdaba taalo oo ninka xafiiska ka tagaya ninka kaleba inay sii wadaan ay ka go-an tahay oo mashruucan dhallinyarada iyo sugidda amniga isku xiraayo inuu jiro oo waxaan consecutive ay noqdaan oo wax isdaba yaalo oo short term projects aynasan noqon mashaariic waqtiyadoodu gaagaaban yihiin oo dana gaara laga leeyahay aysan noqon laakiin ay noqoto mashaariic iyo siyaasad gool fog oo labaatanka sano iyo boqolka sano soo socoto laga leeyahay aysan noqon wuxuuna ay noqdaan wax cad oo qoran oo oo ummaduna available ay u wada taho oo la wada heli karo la wada akhrin karo dadkana u cuntami kara baa intii wixii afar derbi dhexdooda go-aan lagu gaaro oo adeer hebel iyo hebelowha lagu keeno la dhaho ama tuulo laga doono waxay u baahan tahay waxa siyaasad cad barnaamij cad qorsho cad miisaaniyad cad wax walba wada cad yihiin oo transparentia iyo qoftii shaqadan qaba laheed oo dhallinyaradaho qualificationka laheed oo mashruuc cad iyo job description cad la siiyo iyo sharciga lagu shaqayn lahaa kadib marka dadka nidaamkaas waxay keenaysaa shaqadiisu inuu guto xaqiisa helo xuquuqda dadka ay ku lahayen oo u qabto denna qof walba ay kusoo dhiiratay kalsooni u qabtay askarta iyo amniga loo soo ordo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin intaas ayaan ku soo koobaya barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a waxaa igala qaybgelaya sakariya nuur xasan cali yuusuf kamaadiidi maxamed cabdullah xaaji barnaamijka anigoo cabduqaadir maxamed cabdullah muqdishada kuu soo diyaariyey intaan kulmi doono barnaamij ka lamid ah
haddaynu intaas kaga nimaadno barnaamijka madasha dhallinyarada oad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa haatanna waxaa la gaadhay dhinacii heesahaan idiin soo gudbin jiray heesay ku luuqayso nimco yaasiin waa heesta masayr nimcayaasiin wuxuu gebagabo yahay idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haaruun macruuf iyo anuu ismaaciil xuseen farjare iyo maxamed cabdi sandheer oo dhinaca farsamada ayaa la socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda galabta ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.